waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali kulanti wacan maalin wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyahayaga magaalada melbourne maanta waa isniin ay taariikhdu tahay saddexdii nofembar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka maantana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare albanisi oo sheegay inay dowladdiisu xoojinayso medicare maamulaha shirkadda optas waa maamulaha guuda oo su'aalo adag la weydiiyey iyo boobka katoliga oo mar kale ku baaqay in la joojiyo dagaalka suudaan haddana warkii oo dhan maamulaha guud ee shirkadda optus stephen row ayaa diiday baaqyada looga dalbanayo inuu iscasilo isagoo oo sheegay inuu taageero ka haysto guddiga sare ee shirkadda si uu u sii wado isbeddel ballaadhan oo shirkadda dhexdeeda ah qaar ka mid a xildhibaanada isbahaysiga iyo kuwa madaxa bannaan ayaa su'aalo ku garaacay maamulaha ku saabsan sababta ay optus ugu qaadatay in ka badan lix saacadood in ay dowladda soo ogeysiiyaan kala go'ay khadka tribal zero ee bishii sebtembar shirkadda optus ayaa sheegtay in ay saddex boqol oo shaqaale ah ku kordhinayso xarumaha wicitaanada tribal zero ee australia islamarkaana ay gudaha dalka dib ugu soo celinayso howlgalladeeda isgaarsiinta ee hore dalka debaddiisa looga qaban jiray master row ayaa sheegay inay weli baaritaan ka wadaan ama ku wadaan ciladdii ku dhacday andrew brag oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga liberaalka ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in isbahaysigu gaadhi doono heshiis nuucu doonaba ha noqdee ay ku sii wadi karaan qorshihii net zero kaas oo ay xisbiga nationalku horey u qaadaceen dhammaadkii toddobaadka ayay xisbiga nationalistku shir golahooda xisbigu qabsaday ku go'aansadeen in ay joojiyaan qorshaha net zero taas oo dhalisay su'aalo ku saabsan in xisbiga liberaalku uu raaci doono isla dariiqa iyo in kale ra-iisul wasaare antony albanisa ayaa sheegay in ay dowladdiisu xoojinayso medicare iyadoo oo la kordhinayo tirada dadka heli kara daaweynta dhakhaatiirta guud ee bilaashka ah isbedeladan cusub ayaa dhaqan galay laga soo bilaabo bisha noofembar kowdeedii taas oo ka dhigaysa in adeega dhakhaatiirta guud uu noqdo bilaash qof kasta oo u qalma medicare ayaa hadda heli kara talada ama adeegga bilaashka ee dhakhtarada halkii ay hore uga ahayd oo keliya qofka haysta konseshon kaarka ama carruurta da'doodu ka yartahay lix iyo toban jir warbixin cusub ayaa soo jeedisay in bulshooyinka first nations ee deggan tuulooyinka ku yaala guud ahaan austraaliya ee fogfog ay korontadoodu ka go'do celcelis ahaan afartan iyo sagaal jeer sannadkiiba taas oo u dhiganta ku dhowaad hal go'itaan toddobaadkiiba bulshooyinkan ayaa sida keliya ay ku heli karaan korontadu ay tahay in ay sii horumariyaan kharashaadka korontada mid ka mid a dadka sida halista ugu dhaawacmay weerarkii tareenka ee london ayaa la aqoonsaday inuu ahaa shaqaale tareen oo isku dayey inuu joojiyo qofka weerarka geysanayey qofkan shaqaalaha ah ayaa ka mid ah laba qof oo weli xaaladooda halis ku jirto oo lagu dabiibayo cisbitaal bobka katoliga ee ah kii afar iyo tobnaad lana yidhaahdo bob leo ayaa mar kale ku celiyey baaqiisa ku saabsan joojinta dagaalka ee suudaan iyo furitaanka marinada bini'aadminimo mas-uuliyiinta qaramada midoobey ayaa sheegay in dagaalyahano ka tirsan rapid support forces ay burburiyeen magaalada alfashir ee darfuur lana sheegay in ay cisbitaal ku dileen in ka badan afar boqoliyo konton qof islamarkaana ay geysteen falal ku saabsan isirsifayn iyo kufsi warkii maantuna intaasu ku dhan yahay fadlan mar kasta iyo maalin kasta wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba kala soco bodkastka iyo facebookka laantan af soomaaliga s b s oo cinwaankoodu yahay s b s somaali
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali